hadal ka soo baxay maanta oo taariikhdu tahay saddexiy tobanka oktoobar waa saddexiy tobanka bisha tobanaad madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdiwaare waxaan rabaa waare maca kulli ixtiraam anoo aqoonsan mas-uul soomaaliyeed madaxweyne ummadda hirshabeelle haddana de haddii uu khalad sheego oo waxaan isaga san shaqo kulan ka hadlo cidda waxaa shaqada ku lahay inay inay u jawaabto waa ku qasban tahay waare saadogtiin wuxuu kamid ahaa golihii iskaashiga asaasayaashuu kamid ahaa waxaan isla joognay shirka kismaayo bilowgii bishii september waare wuxuu ahaa qabaqaabayaasha shirka kismaayo markaan xusuusto kumanakeyga gacantiisa ku qora kismaayo ka soo baxay madaxweyne waare anoo ku ixtiraamaayo sida golahda u soo saaray isla subaxdii sagaal iyo tobankii september marka uu sheegay inuu golihii ka baxay golahaas kaash isla maalintaa waxay soo saareen inuu xor yahay masiirka ummadda uu madaxweynaha u yahana meeshuu u arko dan inuu isaga xor yahay laakiin golaha golihii ay ku raaceen ka bixidda uu ka baxay maadaama isaga qayaarkiisa uga baxay golihii waxay soo dhaweeyeen aragtidiisa shaksiga ah ayagoo ku ixtiraamaya mas-uuliyadda iyo shacabka oo matalo hadda marka waxaan maalmahan maqlayay soo idaacadaha localka ka hadlayo dhahaya waxaan shirka golaha u socda ama nairobi uga socda ama kan lagu ballansan yahay garow in lagu qabto waa kasoo horjeedaa waxyaabaha inkaas waa ka xumahay madaxweynaha isagaa sheegay sagaal iyo tobankii bishii september inuu golihii ka baxay hadda mar hadduu isagu ka baxay golihiina wuu aqbala ka bixitaankiisii laakiin mas-uuliyad kale oo master waare uu uga sii hadlo golaha kuma dhexle siduu isaguba sheegay inuu ka baxuu sheegay qofkuna ururkuu ka tirsanaa amba kooxduu ka tirsanaa amba dowladdu ka tirsanaa amba shaqaalahuu ka tirsanaa ama xafiiskuu ka tirsanaa hadduu ka tago oo si qayaarkiisa uga tago xafiiskaas waxa ka socda isaga wax laga irsan maayo marka madaxweynaha markuu ku noqday xamar oo kismaayo ka yimid madaxdii joogtay kismaayo golaha nin waliba wuxuu ku noqday statekii uu madaxweynaha ka ahaa iyo shacabkii uu matalaya ku noqday iyo magaalada uu ka yimid laakiin madaxweyne waare wuxuu ku noqday muqdisho muqdisho markuu ka dego waare wuxuu yihi hadalla runtii aada loola yaabay oo shacabka soomaaliyeed ay aada la yaabeen oo dhadhan qabiil lahaa madaxweyne waare muqdisho markuu ka dego wuxuu yihi galmudug iyo iyo hirshabeelle beelo gaar ahaa degan mana yeelayaan waana waana dagaalamayaan waxu dhigna oo dowladda dhexoola dagaalamayaan kelmado saasoo dhigmasaad idinkuba aada u rakoor garaysan isaga waa kii yidhi galmudug iyo hirshabeelle maaha eri maaha waa kii yidhi sax waa erib maaha dad bili-aadmi oo sharaf laha labada state jooga laakiin kelmadiis kelmadaas waxay ahayd kelmad de aan in aqoonyahana loogaga fadhin xilligan laba kun iyo sideed iyo tobanka annaga joogno mas-uuliyan waada walkaaba fikirkiisay ahayd fikrad isagoo gaara golaha iskaashiga markuu kismaayo iskugu tegay si guud ayay aragti ku saabsan heshiiskii dowladda dhexe kala dhexeeyey ayagoo ka cabanayo fidin la-aan heshiisyo hore loo galay cabasho caynkaasay soo saareen sidii inaanay dowladda ilaa ay ka saxdo cabashadaas aan lasla shaqay karin wanahakiyo xariirka laakiin cid aan waarahayn oo dowladda cidda maamusho qabiil u aragtay ma jirin madaxda kale deegaanadii ku noqdeen waxay sheegeen xiriirkii in la hakiyey beesha caalamkan la qabsan soomaalida kalena u sheegeen shacabkii ay madaxdii ahaayeen u sheegeen ayagoo la sababeeyey oo heshiisyadii dowladda la dhex dowladda ay fulweysay waar marka isagoo qabaan raba anaga waxaan umalaynaya markiisii maqdishaan ugu dambeysay wixii ka dambeeya waxaan arkaynaa ninan dee waxuu sheegayo an isaga awoodu leeya aan ku sheegayna meelo kala cada iska saaran yahaan waa aragnaa xor uu yahay weli waxuu doonaa inuu sheego afkiisa saa iskale laakiin golahaas kaa shiga anigoo kaxan runtii shacab weynaha hirshabeelle iyo dowladda inteeda kale mas-uuliyaddii uu ka haayay oo mas-uuliyad weyn ahayd oo guddoomiye ku-xigeen lagu sharfay oo iyada dadka uu matelayo lagu sharfayo waxa laga siiyey guddoomiye ku-xigeen waare dee dowlad ahaanna waa u da-yaraa madaxweyne ahaanna bilow jiray oo shirka kismaayo markii uu imaanayay xafladda caleemasaarkiisii intii uu ka gaaray waa sugi waayo sidaa yimid markuu kismaayo ka soo noqday dad xusuusataan octoobar sanadka hore kadib unbaa la caleema saaray marka wuxuu intaas isagu uu weli ka shaqaynayay oo ciidan weli la caleema saaran oo si u fashalay shirku uga qaybgalayay haddii ay la xumaadeen haddana xor bay u yahay laakiin kulihuu qofkii ka baxay waa ka baxay inta hartana qof baxay uma hadli karo magacaabidda afhayeenka uu soo hadal qaaday oo uu yiri waa sharci daro amba hirshabeelle waxay ka mid tahay sida hadalkiisa hadda ku jirtay maanta oo saxaafadka uu soo saaray waxaa ku jirtay hirshabeelle inay ka mid tahay golaha iskaashatooyinka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada sagaal iyo tobankii sebtembarna wuxuu yidhi hirshabeelle waxay ka baxday golihii iskaashiga dowlad goboleedyada marka madanuhu waxaan umalaynayaa wax hore u dhahay iyo wax wadda dhahayo inaanu ka warhaynin annaga ka warhayna oo la soconay si dhowna ula soconay waxaan u rajaynayaa wuxuu hadda ka dambeeya inuu ku ekaado mas-uuliyaddiisa iyo stateka uu madaxda ka yahay mar kasta anigoo ixtiraam u haaya dowladda uu madaxda u yahay iyo dadka uu madaxda u yahay labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhaxda laakiin mas-uul aan awoodi karin kelmaduu yiri inay difaacdo marka laga hadlaayo qofku inuu wax laidgaraayo liyada waxaa ahaan kara qof wuxuu yiri difaacan kara hadduu bedelana inuu bedelay og laakiin isaga markii muqdisho kusoo noqdana dhahayay waxaan aan ka haystaa galmudug iyo iyo hirshabeelle qabiil baa lagu haystaa dowladda madaxda sare qabiilay ku haysataa erina maaha haddana sagaal iyo tobankii yiri waan ka baxnay oo dhantaada ayaan waxaan ka aragnay inaan la heshiino madaxda sare haddana saaka soo qoray oo sheegay in hirshabeelle golaha iskaashiga ka mid tahay waxaan rajaynaya shacabka uu matalaa inay bal odaga dib u feerayaan bu siday wax ka yihiin isagaa yiri waa ka baxay saaka isagaale haddana waa ka tirsanahay marka waxaan u xaqiijinayaa saxaafadda iyo ummadda soomaaliyeed oo dhegeysanaysa oo daawanaysaba madaxweyne maxamed cabdiwaare golaha iskaashiga wuxuu ka ahaa guddoomiye ku-xigeen wuxuu ka ahaa asaasiyaasha uu kamid ahaa warmarteedka ugu dambeeyey nin gacantiisa ku qoray ahaa warkii wardaarka muqdisho ka sheegana war isaga u gaar ah ahay oo isaga markaas wuxuu kaala laba isteed soo qaatay iyadoo runtii markaaba khalad loo arkayo inuu wadda kala fadhilo isteedyada madaxda sare dowladda iyo dowlad goboleeda qabiil iskuma haystaan deegaanna iskuma haystaan shaqo dadkuna marka shaqa ka dhexayso shaqada in lagu kala arki duunaado waa wax normal ah marka ninka odaga si un isku dhaxyaa hadalkiisu ka muuqda waxaan rajaynayaa ummadda inay talaa laftarkooda bal inay dib u fiiriso oo haddee sidaasay ku matalana dee waa ku ixtiraamayna aragtidooda mar kasta waxaa laga wuxuu iska saaray xubinta uu ka ahaa haddii ilaaha yidhaahdana waa booskiisi waa la buuxin doonaa marka in laysku tago sharka ugu horeeya qofkuna meesha uu ka tago xafiiska ka tago kama hadli karo marka kaliya wax rabaa inaan inaan ugu caqli celiyo madaxweynaha hirshabeelle inuu inuu ku ekaado hirshabeellihiisa iyo ciddi kale wax kala dhexeeyaan haddii afhayeen dowladda federaalka uu yahay oo dowladda federaalka ay u magacaabatay afhayeen ayadana waa in ofishal laga soo dhigo dhibna lahaa waa dowladda dhexe iyo annaga waxbaa laysku khilaafay wada hadalna waa noo socdaan dabcan wuxuu hadda ka dambeeyana masiirka ummadda soomaaliyeed meesha looga hadlaayo oo golaha iskaashiga dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka miiska uga wada hadlayaan arrintaas soomaaliya waar kama soo muuqa doonyo oo de taageerayaashu iska noqdaysa madaxa marka waa ugu hambalyanaya taageeradiisa dowladda uu taageerasha dowlad kamid noqday waxaa nooga digayaa shaqooyinka uusan isagu lahayn oo haddii wax la magacaabayo iyo haddii shir la qabanayo iyo haddii warmurtiyad golaha ka soo baxayo isagana lama warsanaayo golahuna dee golo markaad maqasho gola nin maaha oo waa dad isu yimid oo badan laakiin waara waa nin waa nin ka tegay golaha ka baxay marka waxaan rajeynayaa inay caqli celi doonaan dadka inta kale oo mas-uulka u yahay iyo shacabkiisaba waxaan ku ixtiraameynaa aragtidiisa waxaan ku ixtiraameynaa shacabka uu madaxda u yahay wixii loo doortaybana ahaa meesha uu u arko dan danta hirshabeelle meeshay ku jirto inuu shacabka ka hogaamiyo wixii u doorteen bay ahayd laakiin isku dhaxyaaca iska dhaafiyo oo marna yuu dhihin waa baxay marna waa ka mid ah yuu dhihin wixii sharciga oo la qabanayo golaha wuxuu leeyahay constitution uu leeyahay uu ku dhisan yahay constitutionka golahana dee qofti ka baxaayo tala ku malahaan kariyo waa siduu u baxay madaxdiisu ka mid ahaa asaasaan hor u sheegay laakiin wuxuu maanta ka dambeeya amba sagaali tobankii sebtembar markuu isaga ku dhawaaday inuu ka baxo wixii ka dambeeyey isagana wax laga warsameyhaynin golaha golahuna hirshabeelle arrimahooda kama hadlayn xaqna uma lihin inaan ka hadalno mana ka hadlayno waxaan ku ixtiraamnay isaga shalayna marka madax laga dhigayo waxa madaxda laga dhigay decisionka dadka uu matalay dee nin iska socdo madax lagama dhigin marka decisionka uu ka hayana waa kulay waa ka misgareeyay golaha waxaan uga digaynaa waxyaabaha marka mar walba waa intaan xusuusto laba jeer ilaa saddex jeer buu ka hadlay arrimaha golaha uga fiinaa tuwaare waxaan warkayga kusoo gabagabeynaya waare isagaa og wixii ku qasbay inuu inuu is dhiibo isu dhiibo dowladda isagoo dhahayo marka hore isdhiibidda waxaan ka wadaa waxbaa naga hadlaysanay waxbaa nalaka dardaray iyo mahmaadiisii yaabka laheed oo erin ma lihin uu dhahayo ee libaaxaan nahay marka hadde libaaxnimadu waxay rabtaa haddii la sheegto in libaax loo ekaaday u baahan tahay marka waa arrin isaga u taalla kaliya waxaan caddaynayaa ummadda soomaaliyeed ma caddaynaya inaanay waare waxba ka qabsan golaha golahana sidoo kale ixtiraam ugu haayo hirshabeelle iyo stateka iyo shacabkiisa xaqna uu leeyahay xilligan meeshu isaga ku hogaaminayo iyo hadduu la heshiinayo iyo hadduu la dagaalayba laakiin gafka uu saaki sameeyey warqadda qaladka uu soo saaray qole aysan ka tirsanayn waxay lamid tahay isagoo ka tala bixi tegey yacni meel gobol uusan isagu joogin oo isaga loo dooran oo usan waxba ka ahayn isoo amar ka bixi tegay ama ra'yi ka dhiibi tegay kala mid tahay marka intaasuu ku saabsanaa shirkiga jaraayad